عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديار مياه طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أذكار الاستيقاظ من النوم أذكارتي كساب سنيد الاستيقاظ استيقاظ وبرارجي من النوم هردد لقى برارجي هرددو ama tii maalintii ha noqoto ama tii habeenkii ha noqoto hurdada la baraarugaye laga soo kacayay taasaa loola jeedaa maxaa yeelay hurdadu waa nicma min allahi tabaaraka wa tacaala nicmo ilaahay nagu galladaystay subxaanahu wa tacaala lowlaa aynan nicmada ilaahay ahaan lahaynna subxaanahu wa tacaala waxaad garanaysaa insaanku inuu dhibaato badan la kulmi lahaa haddii qofku hurdadu ay ka tagto waa xanuunsanaya sakaraad buu gaarayaa aada buu u rafaadayaa jirarka weynan badan ma lah hurdadu marka waa nicma min allahi tabaaraka wa tacaala xaddiga ugu wanaagsan ee laleeyahay qofku waa dhammaystirtay hurdada haddii uu seexdo culimmadu waxay yihaahdaan waa sideed saacadood imaam alghazali raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisa bidaayat alhidaaya ayuu ku tilmaamayey ibnu lqayim raximah llah kitaabkiisa zaad almacaad fi hadyi khayr alcibaad ayuu ku tilmaamay taasoo macnaheedu yahay sideed saacadood qofku markuu jiifo marka saddex loo qaybiyo cumrigiisa qeyb ka mid hurdu ku dhamaystay maxaa yeelay waa saddex sideedaad weeyaan waktiga afar iyo labaatanka saac sidaa darteeda sideed saacadood haddii uu ka seexdo macnaheedu waxa weeyaan cumrigiisa hadduu lixdan ahaa labaatan sano hurday kaga tagtay sidaasay noqonaysaa marka sidaa darteeda hurdadu waa nicma min allahi tabaaraka wa tacaala ilaahay uu ina siiyey subxaanahu wa tacaala waxayna la deris tahay oy walaal la tahay waa geerida waxay deris la tahay oo walaal la tahay waa geerida weeyaan sidaa darteeda adkaarteeda marka aada fiirisid waxaad arkaysaa in geerida lagu xusayo sababtoy tahay geeriday walaal la tahay oo qofka hadduu hurdo wuxuu og yahay ma laha walidaalika fuqahadu waxay yihaahdaan hurdadan habeenkii la wada seexanayo makhluuq oo dhan uu wada seexanayo ee waaga markuu beryana lasoo wada toosayo waxay la mid tahay marka aada fiirisid iyadoo khalqigii ay wada dhammaanayaan qofba habee waktigii buu seexanayaa shanqartu waa sii yaraanaysaa ilaa marka dambeba wax nuucsadaba la waaye iyo shanqarba shanqarba la waayoba waxay ka dhigan tahay sida iyadoo khalqiga oo dhan ay wada dhammaadeen hadhow baad arkaysaa shimbirihii iyo bini aadamkii qaar ka mid ah iyo tartiib tartiib loo soo kacayo iyadana waxay ka dhigan tahay yihaahdeen maxsharkii iyo isu soo kulmintii iyo soo noolaanshaha dambe alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda ma amaatanaa wa ilayhi nnushuur nebiga calayhi salaatu wasalaam sidanuu dhihi jiray markuu hurdada ka soo kaco waxaa habboonaan lahayd inuu soo hormariyo adkaartii marka la seexanayo la akhrin lahaa uma marka la soo kaco markaa dabadeed alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale aladii allihii axyaana na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay dabadeed wa ilayhi xaggiisaana annushuuru noqodku ahaaday ee soo kulanka dambe meesha laysu soo kulminaya waa ilaahay xaggii subxaanah wa tacaala allah mahad iskale na nooleeyey markaanu dhimanay dabadeed isagaana geerida iska lahaa amaatanaa na dilay maxaa yeele hurdadu waa geeri weeyaan sidoo kale nebigu wuxuu dhihi jiray salawaatu اllahi wasalaamu caleyh laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lh اlmulk wlah اlxamd whuwa عlى kuli شhayءi qadiir subxaana اllah walxamdu lilah wla ilaha ilا اllah allahu akbar wla xawla wla quwaةa ila biاllah alcaliy اlcaظiim rabi اغfir lii laa ilaha ilا اllah alla la caabudo oo xaq lagu caabudo ma jira aanan ilaahay ahayn waxdahu keligii laa shariika cidla wadaagsanaysa male alle lahu alle subxaanaه wa tacaala cibaadada iyo mulkiga cidna lama wadaagsanayso lahu alle subxaanaه wa tacaala isagay u sugnaatay almulku hantidan oo dhan waxaynu aragnay iyo waxaynan arkayninba walahu allay u sugnaatay alxamdu mahadii oo ilaahay baa mahad iska leh wa huwa alle calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun qaadirun kii kara weeyaan ilaahay subxaana allah ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufan walxamdu lilah subxaana allah markaad leedahayna macnaha waxa weeyaan iqraar aad qirayso ilaahay kamaal inuu u sugnaaday subxaana wa tacaala kamaal oo dhan inuu ilaahay u sugnaaday ayaad qiraysaa wax nuqsaan la yaraahday iyo ceeb oo dhanna inuu ilaahay ka hufan yahay subxaana allah allah ceeb oo dhan ka hufan oo kamaal uu u sugnaaday walxamdu lilaahi mahadoo dhanna allah iska leh walaa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudana ma jiraan isaga ahayn ilaahay mooye wallaahu akbar allaa weyn walaa xawla ma jirto wax la yidhaahdo xeelad walaa quwata awoodna ma jirto ilaa billaah alle unbay uso ahaatay subxaana wa tacaala hadday jirtana allihii alcaliyi sarreeye alcadiim ee weynanka badnaa rabbi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf saasuu nebigu dhihi jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh lafdiga isaga ahna waxaa soo saaray ibnu maajah sheekh naasirna waa saxiix yeelay xaafidkana fi fatxi اlbaari ayuu isna ku saxiix yeelay alxamdu lilahi ladi cafaana alxamdu lilahi aladi cafaanii fi jasadi waradda calaya ruuxi waadina lii bidikrih saasna waa dhihi jiray nebigu calayh salaatu wasalaam alxamdu lilah allah mahad iskale aladi allihii caafaanii i caafiyey fii jasadii jasadkayga ii caafiyey jirkayga allah ii caafiyey baa mahad iska leh oo markaan soo toosayba xubin bugta aanan la soo toosin waradda calaya allihii ii soo celiyey baa mahad iska leh aniga xaggayga ruuxii naftayda ii soo celiyey oo ilaahay waa awooday habeenkiiba inuu hordada horay markaad seexatayba maalin iyo habeen waxay ahaataba aanan laguu soo celinba allahba qur-aanka inoogu sheegay wax badanna waa aragnaa khalqiga intay seexdeen aan soo laabanaynin wa adina lii isla markaana ii idmay alleh waadina lii aniga ii idmay bidikrihi dikrigiisa ii idmay inaan xuso maxaa yeele markaad soo kacday wax kale kumaadan dhawaaqina ilahay dikrigiisaad ku dhawaaqday waa nicma min allahi tabaaraka wa tacaala shukrigeedaa lagaa rabaa ilaahay baa mahad iskale i caafiyey jasadkayga ii caafiyey nolo naftaydii ruuxdeydii ii soo celiyey iina ogolaaday inaan isaga dikrigiisa la imaado sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray aayaadka u dambeeya fii suurati ali cimraan waa khaasatan salaad alfajr markuu nebiga calayhi salatu salaam horteed soo kaco habeenkii salaatuleilka usoo kaco aayaadkaasuu akhrin jiray xadiidka cabdullahi bni cabaas baana tilmaamaya ina fii khalqi الsamaawaati waاlardi waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda waclى junuubihim ويتفkرuنa في khلق السماawaaت والأرض رbna ma khلqت hda baطلا سubحaanka faqinaa cdاab الناr aayaadkaas ilaa akhirkeed ayuu nebigu akhrin jiray ina fii khalqi الsamaawaat macnahay xambaarsan tahayna bal dhowr ina fii khalqi الsamaawaati samaawaadka abuurkooda waxaa ahaaday wاlأrضi fii khalqi اlأrضi dhulka abuurkiisana waxaa ahaaday واkhtilaafi الleyli isdabamarka maalintii iyo habeenkii iyo wالnahaari maalintii waxaa ahaaday laaayaati aayado ayaa ahaaday habeenkan iyo maalinta cirkan iyo dhulkan isdabamarkooda waxyaabaha sidaa isu wareegsan waxaa ku sugnaaday la aayaatin aayado ayaa ku sugnaaday liuli lalbaabi dadka caqliga leh ayuuna ugu sugan yahay waa wax ajaa-ib badan weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala siduu khalqiga u abuuray maalin markay annaga noo tahay qole habeen u tahay qolo habeen markay u tahayna qolada kale maalin u tahay qolaa waxaa laga yaabaa inay maalin inaga horeyso oo annaga waxaynu maanta joogna waa sabti weeyaan qola axad sii maraysa hadda maalin axadaad bay u dhalatayba barqa iyo duhur waxay usii tahayba waa cajaa'ib weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala siduu marka khalqigiisa u abuuray samadan iyo dhulkan maalintan iyo habeenkan siday isu bedelayaan iyo wixii la mida alladiina wa-ayo dadka ulil albaabka ah marka dadka caqliga u saaxiib ee wa-ayo qof walba caqli sheegtay caqli uma ah ehel uma ah laakiin dadku ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamayba ehel u ah wa-ayo marka sifaadkooda maxaa lagu yaqaanaa tilmaantooda wa-ayo si aan qof walba isaga sheeganin alle wuxuu yihi waa aladiina kuwa yadkuruuna allaha ilaahay xusaya qiyaaman markay taagan yihiin wa qucuudan iyo markay fadhiyaan wa calaa junuubihim markay dhinaca dhulka ku hayaan wayatafakkaruuna ka fakeraya fii khalqi samaawaati abuurka samadan iyo walardi dhulkan dhahayana markii ay aada uga fakiraan oo caqligooda ay ku celceliyaan rabbanaa rabbiga yagiyow maa khalaqta maadan abuurin haadaa khalqigan isaga cir iyo dhulba baailan qooq umaadan abuurin baail iyo kibir iyo cayaar umaadan abuurin rabbiyo subxaanaka hufnaantaade allow adigaa hufan oo xumaan oo dhan ka nasahan faqinaa allow naga dhowr cadaaba annaar naarta cadaabkeeda ilaahu naga dhowr rabbanaa rabbiga iyagiyo inaka adigu man tudkhil innaar qofkaad naarta geliso faqad akhsayta kaas waad hoojisay hooga runta ah kaasuu ku dhacay adduunyadan silic walba iyo rafaad walba ood la kulanto hadday janno ka dambayso silic ma laha adduunyadan si kastood ugu raaxaysata haddii naari ay kaa dambaysana raaxo ma laha oo nebigaa inoo sheegay calayhi isalaatu wasalaam biancumi ahli dunya baa la keenaya kii aan weligiiba dhibaato arkin jasadkiisana wax dhiba aan arkin cudur arkin rafaad arkin isla markaana xagga xoolaha iyo ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay awlaad la siiyey ahlu naar ah baa la keenaya naartaa lasoo dulmarinaya waxaa la weydiinayaa nicmooyinka ilaahay siiyey markaasuu le weligeyba nicmo maan arkin waa halmaamay sidoo kale kii ugu dhibaataysnaa baa la keenayaa jannadaa lasoo dulmarinaya wuxuu leeya weligeyba bas iyo dhibaato maanan arkin marka alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qolooyinka muminiinta waxay leeyihiin rabbanaa rabbiga yagiyo inaka adigu man tudkhil innaar qofkaad naarta gelisaa faqad akhzaytah waad hoojisay wamaa lilaalimiina kuwa aalimiinta a ma laha min ansaar qof u gargaara ma laha qof u nusraynaya u gargaaraya ma laha rabbanaa rabbiga yagiyo inanaa anagu samicnaa waa maqalnay munaadiyan mid dhawaaqaya oo yunaadi noogu dhawaaqaya liliimaani iimaan noogu dhawaaqaya alla rumayn rabbiga waxaan maqalnay mid dhawaaqaya oo noogu dhawaaqaya alla rumayn oo dhahaya an aaminuu warhoy rumeeya birabbikum rabbigiina rumeeya waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waanu maqalnay mid dhawaaqaya oo diintaada ee noogu yeeraya rabbi rumayn noogu yeeraya fa aamanna annagana waa ka qaadanay inaan caqliba ehel u yihiin rabbanaa sidaa darteeda rabbiga yagiyo faqfir lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa iimaankaa dabadii wixii dunuub ahe naga dhacay wakafir cannaa ilaahu noo dhaaf oo noo daaweeyaan sayi'aatanaa xumayaalkeennina ku waaweyn iyo ku yaryarba ilaahu dunuubteenni dhaaf watawafanaa ilaahowna oofso maca alabraar kuwa abraarta a macoodana ilaahuna oofso maxaa yeeley inama alacmaalu bilkhawaatiim camalka ilaahay qofku u qabanaya waa khaatmada dambe weeyaan sidaa darteeda haddii kuwa abraarta ah ee baariyaasha ilaahay subxaana wa tacaala siduu u oofsanayo uu ku oofsado macnaheedu waxa weeyaan siday jannada u galeen iyo makaankay ka galeen baa idna lagaa gelinaya maxaa yeele qofku wuxuu ku dhintay unbaa ilahay kusoo saaraya subxaana wa tacaala sidaa darteeda ay khaatimadooda dambena ilaahay ka baryayaan qofku markuu soo kaco marka ku bilaaba rabbi buu baryaya subxaana wa tacaala oo leeyahay watawafanaa maca alabraar rabbiyo rabbanaa rabbiga iyagiyo waaatinaa nasii maa wacadtanaa waxaad noogu yaboohday calaa rasuulika rusushaada carabkooda dushiisa rusushaada waxay noo keeneen ee diin ahaa ee ballanqaad ahaa ee haddii aanu ku rumayno janno inaadna siinayso ood naar naga nabadgelinayso ilaahow taana sii walaa tukhzinaa ilaahow hana hoojinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahu hana hoojin hoog ka weynan badan ma jiro hoogga qiyaamaha inaka adigu rabbiyow laa tukhlifu almiicaad ma guubyeeshidoo kama baxdid almiicaada ballamihi ballamihii ma burisid rabbiyow fastajaaba lahum rabbuhum ducadoodii iyo alla weydiisashadoodii iyo su-aashoodii iyo jawaabti intay isu jirta bal fiiri fastajaaba waa ajiibay lahum iyaga rabbuhum rabbigooda ajiibay oo muxuu yidhi rabbi innii anigu rabbi haddaan ahay la udiicu ma dayacayo camala caamilin mid camal qabtay camalkiisii iyo hawshiisii ma dayacayo oo minkum idinka idin ka mid a kaasoo min dakarin lab ah aw untha ama dhadig ah bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kalu ahaaday wlmuminuuna wlmuminaatu bacdum wliya bacdanti wey alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaan ballan idinkugu qaaday camal qof uu sameeyey oo idinka idin ka mid a rag iyo dumar wuxuu ahaadaba inaanan marnaba camalka isaga lumin maxaa yeelay alle subxaana wa tacaala mid ay wax ka lumaan ma aha wamaa kaana rabuka nasiya sidaasoy tahay haddana rabbi kitaab buu diyaarsaday subxaana wa tacaala khalqiga lasoo hordhigi doono ay dhihi doonaan ma hada kitaab ladii ma hada alkitaab aladi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha laa yuqaadiru sagiira walaa kabiira ila axsaaha oo loo dhihi doono iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba sidaasaa loo dhihi doonaa faladiina haajaruu malaaigna ee alle waa diyaarsaday subxaana wa tacaala hadday intaasoo dhan soo dhaaftana alyowma nakhtimu calaa afwaahim watukallimuna aydiihim weye jirkoodaa laga hadalsiin doonaa faladiina haajaruu kuwa hijrooday buu rabbi yidhi oo wa ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahooda oo wa uuduu la dhibay fii sabiilii waddadayda lagu dhibay wa qaataluu diriiray wa qutiluu lala diriiray la ukafiranna dhaafe oo dhaafe kuwa sidaas ah canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim xumayaalkooda wala udkhilanahum waan gelin oon gelini kuwa iyaga ah jannaatin jannooyi baan gelinayaa tajri ay dureerayso min taxtihaa xaggeeda hoose alanhaaru webiyaal ay dureerayaan hawaaban abaalmarin weeye min cindi illaah ilaahay xaggii ka ahaatay qofka islaamka isaga nicmaystay aan dhibaato weligii arkin iyo qofka islaamka lagu dhibaateeyey isku mid ma ah cinda allahi tabaaraka wa tacaala sidaasoo kale muhaajiriin iyo ansaar isku mid ma ahayn maxaa yeele muhaajiriin waxay dheeraayeen hijradii oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu odhanaya haddaynan hijrada ahayn nin reer ansaar aan noqon laha oo magaalada madiine jooga laakiin waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u keydinaya waxay hijrada hijradu wax la heli karaya maaha marka alle wuxuu leeyahay subxana wata hijraduna waxay dhamaatay maalintii madiine maka la furtay ee uu nebigu yihi alayhi salatu slam laa hijrata bacda alfatx faaladiina waa hijradii guud wey taasi laakiin hijro kalaa jirto oo iyadu joogtaa ilaa qiyaami saaca waa qofkii inuu ka hijroodo wuxuu ilahay ka xaaraam yeelay subxaana wa tacala waa inoo iman doontaa waxa weeyaan qofka inuu ilahay xaggii u cararo subxaana wa tacaala waxa weeyaan hijra min bilaadi اlkufri ilaa bilaadi اlislam wagayri dalik faاladiina kuwa haajaruu hijroodeen oo wakhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii oo wauduu la dhibay jirkoodiina guryihii iyo hantidoodiina waa laga saaray jirkoodiina dhib baa loo geystay fii sabiili alla wadadiisi subxaana wa tacaala wa qaataluu way dirireen wa qutiluu waa lala diriray laukafiranna kuwa waa dhaafaya on dhaafaya canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim xumayaalkoodii oo dhan waan dhaafayaabu rabbi yidhi wala udkhilanahum waan gelinayaa oon gelin kuwa iyagaa jannaatin jannooyin tajri ay dureerayso min taxtihaa xaggeeda hoose alanhaaru webiyaal hawaaban abaalmarin weeye taasina min cindi illahi ilahi xaggii ka ahaatay wallaahu alle cindahu waxaa ahaaday agtiisa xusnu thawaab abaalmarin wanaageedoo dhan baa ilahay agtiisa ahaaday laa yaguranaka markaasaa nebiga lala hadlaya salawaatu اllahi wasalaamu calayh ama qofkii muminkaa lala hadlaya oo la leeyahay laa yaguranaka yuusan ku kedinin taqalubu ladiina kuwii ku gadgadoonkooda kafaruu alle ku kufriyey fi lbilaadi dhulkan siday ugu raaxaysanayaan o ugu gadgadoomayaan iyo xoolo haystaan iyo wa waxaas yuusan kadayinan kugu keenin sidoodoo kale inaad u raaxaysato hararaadin adigu laa yaguranaka yuunan ku kadinin mataacu ladiina taqalubu ladiina kuwii gadgadoonkooda kafaruu kufriyey fi lbilaadi adduunyadan ay ku gadgadoomayaan mataacun qaliilun taasi raaxaysi yar weeyaan uma markay raaxaysigaa u dhammaado yar adduunkii waa intay nool yihiin uma dabadeed ma'waahum hoyadkoodu jahannamo weeyaan wa bi'sa waxaana baas lahaaday almihaadu gogol jahanama u baas lahaatay meel loo hoydo oo gogol qof u noqota oo uusan faaruqaynin jahanama u baas leh halkaasay u hoyan doonaan marka adigu ha ku dayanin baa la leeyahay in badan baana qur-aanku arrintaa ka hadla oo la leeyahay kaafiriintii iska ilaaliya siday u raaxaysanayaan oo kale idinna ha u raaxaysanina maxaa yeelay iyagu alle subxaana wa tacaala xad iyo nasiib ugama yeelin aakhiradii wax nasiib ohay leeyihiin mala sidoodoo kale inaad u raaxaysataa lagu diidan yahay marka laakiin aladiina itaqow rabbahum alla wuxuu yihi laakiinse aladiina kuwu itaqow rabbahum rabbigooda ka cabsaday lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin bay leeyihiin kuwase rabbigooda ka baqday waxay leeyihiin jannooyin tajri ay dureerayso min taxtiha xaggeeda hoose alanhaaru webiyaal webiyaalkaasna kuwii suuratu moxamed lagu sheegay afarta ahaa weeyaan khaalidiina xaalay dureerayaan fiiha xaggeeda hoose ama gudaheeda ay dureerayaan nuzulan martiqaad weeyaan min cindi illaahi ilaahay agtii ahaaday nuzulan martiqaad min cindi illahi ilahay agtii ahaaday bay leeyihiin oo waa la martiqaadaya waynu arki doonaa waxa ugu horeeya lagu martiqaada ahlujanna nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wamaa cinda allahi waxaa ilaahay agtii ahaaday yaa khayrun u wanaag badan lilabraar qolooyinka abraarta ah kaasaa u wanaag badan buu rabbi yihi subxaana wa tacaala wa ina min ahli lkitaab ahlu kitaabku ma sinne ee waxaa ka mid ah laman mid baa ka mida yuminu rumaynaya billaahi alla rumaynaya wamaa unzila ilaykum waxa idinka la idiin soo dejiyana rumaynaya oo soo islaamaya wamaa unzila ilayhim wix iyaga loo soo dejiyey ee kitaabkii ilaahay ahaa towreed iyo injiil wuxuu ahaadana rumeeyey khaashiciina xaalay khushuucayaanoy isu dullaynayaan lilaahi ilaahay laa yashtaruuna aan iibsanaynin biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisana hamanan lacag qaliilan yar aan ku iibsanaynin ulaaئika kuwa iyagaa lahum waxay leeyihiin ajruhum ajarkooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtii oo waxay ka mid yihiin kuwuu nabigu sheegay calayh الsalatu slam uu yihi ثalaaثaة yu'towna ujuurahum maratayn ajaradoodaa la siin doonaa laba mar waxaa ka mid ah qof ahlukitaab ah oo kitaabkiisii hore rumeeyey kadibna nebiga intuu maqlay calayhi salaatu wasalaam iyo risaalada diinta islaamka intuu arkay haddana rumeeyey tiisii horena waa laga abaalmarinaya ta dambena waa laga abaalmarinaya in allaha alle sariiculxisaabi alle wuxuu ahaaday xisaabtiisu ay deg deg badanta oo waxaa kuugu filan khalqigan oo dhan buu ilahay xisaabin doonaa subxaana wa tacaala bayna aduhri waalcasri qadar la-eg maalinta qiyaamaha dhan ee laguu sheegayo haddii la fiiriyo xagga waktiga bayna aduhri waalcasr bay la dhan tahayba yaa ayuha aladiina aamanuu hoy kuwa alla rumeeyeyow isbiruu sabra wasaabiruu la sabartama sabar guud ahaaneedna waana la faray gaalada inaan la sabartanno wakhtiga jihaadka iyo dagaalka lagu jirana waana la faray waraabituu alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala dhufayskii gala oo diyaar garooba waataquu llaha ilaahay ka cabsada lacalakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibantaan aayaddan macaani aada iyo aada u weynan badan bay xambaarsan tahay umuuro tiro badanna alla waa inagu faray sabar guud ahaaneed waana la faray oo isagu macaanidiisii afarta haa xambaarsan sabar gaar ahaaneed oo ah gaalada in lala sabartamo in loo diyaar garoobo dagaalkii allana laga cabsaday subxaanahu wa tacaala intaa iyadoo alli ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisii lala imanayo in la sameeyo markaa dabadeed alle wuxuu yihi subxaana wa tacaala lacalakum tuflixuun inaad liibantaan baa la arkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dacooyinkaas ayuu akhrin jiray markuu hurdada ka soo kaco qofka hadduu wax ka mid a akhriyo waa jaa-is waa bannaanta intaa keliyana meahe weliba in kaloo ziyaado ayaa jirto nebigu akhrin jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh markuu hurdada ka soo kaco qofka hurdada markuu ka soo kacay waxaa caado ah inuu dharkiisa labisto dharkii hurdada iska saaro muxuu samaynayaa marka dharkan aad iska bixinayso iyo dharka kale aad gashanayso waxaa waajib ku ah inaad ducadii akhrisid iyaduna waa midda koowaade horta ogow bini aadanka cawradiisa iyo jinniga iyo shayaadiintii waxaa kala asturaya waa ilahay dikrigii subxaana wa tacaala ta labaad dharkan aada huwanaysa waa nicma min nicam illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala nicma ilaahay nicmooyinkiisa ka mid ah weeyaan oo allah inoo soo dejiyey sidaa darteed inaad ilaahay uga mahad celisid weeyaan ducaau lubsi thawbi marka dharkii la xiranayey thawbkii dharkii weeyaan labiskiisii ducadii loo xiranayay ducadii lagu xiranayay waat marka alxamdu lilahi aladi kasaanii hada athawb warazaqaniihi min gayri xawli minii walaa quwatin alxamdu lilah allay mahadoo dhan u sugnaatay alladii allihii bay u sugnaatay kasaanii ihuwiyey imarashiiyey haadaa athawb maradan yada ah warasaqaniihi isla markaana risqiga i siiyey min gayri xawlin xeelad aan ku keensaday la-aanteeda minii aniga xaggayga ka ahaatay walaa quwatin iyo awood xeelad aan la imid oo aan ku keensaday iyadoo aynan jirin awood aan ku keensadan iyadoo aynan jirin alla i siiyey subxaana wa tacaala waa risqi ilaahi subxaana wa tacaala weeyaan qofka markaa waxaa dhici karaysa inuu dharka uu xiranayo uu yahay dhar cusub dharka cusub waa ka duwan yahay dharkaagii hore oo isagu duco dheeraaduu leeyahay oo waa maxay ducaau lubsi thawbi ljadiidi waata marka dharkii cusbaa marka aada xiranaysid sidanaad iyaduna ku ducaysanaysaa alxamdu li allaahuma laka alxamdu anta kasawtaniih as'aluka min khayrihi wa khayri maa sunica lah wa acuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lah allaahuma laka alxamd ilaahayow adigaa mahadoo dhan ay kuu sugnaatay anta adiga rabbiyow keligaa unbaa kasawtaniihi dharkan imarashiiyey oo ihuwiyey as'aluka rabbiyow waxaan ku weydiisanayaa dharkan waa igu cusub yahaye min khayri wax khayr uu leeyahay baan ku weydiisanaya iyo wa khayri maa khayr allaaliya khayrkii sunica lahu lagu sameeyey waxa khayr ahe uu leeyahay oo wato ee lagu sameeyey yaa rabbi u ku weydiisanaya wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelyo weydiisanayaa min sharihi shartiisaan kaa magangelyo weydiisanaya iyo wa shari maa shay shartiisa sunica lahu sidoo kale lagu sameeyey dharkan allah ku siiye subxaana wa tacaala khayr iyo shar bay wax walba leeyihiin inuu khayr leeyahay maxaa ku ogeysiye inuu shar leeyahay maxaa ku ogeysiye ilaahay khayrkiisa ka bari hadduu shar leeyahayna ilaahay ka magangelyo weydiiso subxaana wa tacaala saasaa la rabaa qofka ku arka marka adigoo dharkaa cusub watana inuu kuu duceeyaa la rabaa waynu arki doonaa iyaduna oo waynoo iman doontaa kitaabka gudihiisa inoogu iman doontaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa u ducayn jiray albis jadiidan wacish xamiidan iyo wixii la mid ah buu nabigu ugu ducayn jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh allaahuma laka alxamdu ilaahu mahadoo dhan aday kuu sugnaatay anta kasawtaniihi adiga imarashiiyey as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min khayrihi wa khayra maa sunica lah khayrkiisa iyo khayrka lagu sameeyey acuudu bika waxaan kaa magangelyo weydiisanayaa min shari dharkan isagaa shartiisa iyo wa shari maa sunica lah waa kan marka haddaba qofkii aad aragtay isagoo dhar cusub qaba sidanaad ugu ducaynaysaa adducaau liman labisa thawba jadiida sheekhu intii uu markaa islahaa waa saxiix buu wax ka soo qaadqaatay siduu horeyba inoogu soo tilmaamay laakiin dacooyinka oo dhan ma wada keenin raximahullah kitaabku wuxuu yihi qofka rabaa inuu dhammaantii wada arko afar mujalad weeye dib ha ugu laabto xisnul muslimka asalkiisu waa waa inoo sheegay sheekh raxmat ullahi tacala caleyh muqadamadii markaynu soo maraynay addikru wاdducaau wاlcilaaju biاlruqa min alkitaabi wاsunna saasuu magaca asalka ahaa marka halkani waa wax kokooban un weeyaan adducaau liman labisa thawba jadiida halkan wuxuu sheekha inooga waramayaa qofkii xirta dhar cusub wixii aad ugu ducayn lahayd adiga tublii watukhlif wayukhlifu allahu tacaala waxaad ku odhanaysaa tublii dharkan isagaa dhammayso oo cumri aad ku dhammaysata allah ku siiyo isla markaana wayukhlifu allah tacaala alle subxaana wa tacaala bedelkiisa ha ku siiyo markaad dhammaysatana maradan iyadaa mar kalood ku bedelata allah ku siiyo waa u ducaysay oo cumri dheerna waad ugu ducaysay sidoo kalena waad u ducaysay oo dharkan uu qabo dhar kale inuu ilahay ugu bedelo yaad ugu ducaysay oo maxaa yeele nabigaa ugu duceeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nabigu alayh isalaatu wasalaam gabar umu khaalid la ohan jiray yuu arkay maalin iyadoo dhar cusub qabta markaasuu nabiga alayh salatu salaam ducadan soo socota uu akhriyey marka albis jadiida wacish xamiida wamut shahiida albis jadiidan dhar cusub xiro oo cumri aad dhar cusub ku xiratoo dambe allah ku siiye wey macnaheedu wa cish noolow xamiidan nolol wanaagsan oo islaam ahoo iimaan lehna noolow islaamnimo iimaanna ku noolow wamut hadday geeridu kuu imanayso wayba kuu imanaysaaye dhimo shahiidan adigoo ah wax ka maqan ma laha marka dharkii iyo xaggii wuxuu xiran lahaa arad la-aan ilaahay waad oga baraysay subxaana wa tacaala weligii inuusan arad arkin qofka waa tallabaadee nolol wanaagsan inuu ku noolaado oo xamiid ahoo iimaan iyo islaamnimo ahna waad ugu ducaysay waa ta saddexaadee geeri shahiidnimo ahna ilaahay baad oga barisay subxaana wa tacaala qofka markuu dharka iska dhigayo ama dhar kale xiranaya waa kan marka ishaadi iyo ishii ama dharkaaga aad iska dhigaysay iyo cawradaadi iyo ishii shaydaanka wix idin kala qarinayay maa maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa idaa wadaca thawba hadduu dharkiisa dhigayo qofki ina shayainta waa ku arkaysaa bismi illaah weeyaan ilaahay magaciisa yaan ku dhigayaa dharkaygan ama dharkayga cusub aan ku xiranayaa saas weeyaan ducaau dukhuuli اlkhalaa qofka markuu aroortii soo kaco suuligu u baahan yahay intaadan weysadii iyo waxay qaadanin inaad wixii qadaa lxaaja ah inaad soo xaajo gudatid weeyaan marka suuliga intaadan gelinna makaan wanaagsan ma ah meeshu waa meel xun weeyaan meel xun mar hadday tahay ilaahay dikrigiisaa layska rabaa subxaana wa tacaala dikriga allah layska rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiida anas bnu malik bukhaariyo muslim ba ay warinayeen sidanuu dhihi jiray marka bismi اllaah allahuma inii acuudu bika min alkhubfi wاlkhaba'if bismi اllaah magaca allaan ku gelayaa allaahuma ilaahayow inii acuudu bika anigu waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa min alkhubhi shaydaanka kiisa dhadig ee labka ah iyo wlkhabaa'ifi kiisa dhadig shayaaiintii mid lab iyo mid dhadigba shartooda ilahu adaan kaa magangeliyo weydiisanaya say u dhan yihiin rag iyo dumar waxay yihiinba ilahu adaan kaa magangeliyo weydiisanaya marka nabiga alayh salatu salaam ducadaasuu ku geli jiray lugta bidixda inaad gelisaana haboon maxaa yeele meelaha xunxunka ayadaa loo hormariyaa hadday meel wanaagsan tahayna lugta midigta ah gurigaaga markaad gelayso masaajidka markaad soo gelayso lugta midigta inaad gelisid weeyaan hadaad hadday noqoto ka bixisna lugta bidixda ah yaad hormarinaysaa masaajidkii iyo gurigaagii hadday musqusha tahayna bidixdaad hormarinaysaa markaad gelayso markaad soo baxaysana midigtaad soo hormarinaysaa oo midigta iyadaa dambaynaysa xagga gelitaanka xagga bixiddana iyadaa hormaraysa gurigaaga iyo masaajidkii iyo meelihii wan wanaagsanaana midigtaa hormaraysa xagga bixiddana bidixdaa hormaraysa saasay noqonaysaa ducaau lkhuruuji min alkhalaa markaad soo xaajo gudatid dantaadana ay kuusoo dhammaato ead ka soo baxayso ducadii aad akrin lahayd weeyaan halkan marka ducaau lkhuruuj ducadii la akrin lahaa soo bixitaankii min alkhalaa'i suuliga marka laga soo baxaya ama musqushi waxaa tirahdaba gufraanaka weeyaan musqushana marka waxa wanaagsan hadday tahay bilaadda muslimiinta markay musqusha samaysanayaan dhanka qiblada inaan loo samaynin sida habboon ee laga duwo weeyaan maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam waa noo diiday dhanka qiblada in loo jeesto inkastoo culimmadu ay laba qowl ku kala tageen iyo wixii la mid ah laakiin haddana in layska ilaaliyo ayaa habboon abi ayuubin alansaari xadiidkiisana saxiix yahay wuxuu odhanayay musqulihii shaam markii ay furteen raggii furtay buu ka mid ahaa shaam markii aanu furannay musqulihii ku yaalay dhanka qibladay u jeedeen buu yidhi markii aanu fadhiisanay baanu ogaanay ilaahay baanan dembi dhaaf weydiisan jirnay subxaana wa tacaala marka waxaa wanaagsan haddii aad samaysanayso gurigaaga u yahay gurigaaga iska ilaali musqushiisa inaad u jeesatay dhanka qiblada waa laga habboon yahay hadday dhul banaana tahay meesha aad fadhiisanaysana abadan waa mamnuuc inaad dhanka qibladii u jeesatid xaajadaadi markaad dhammaysato marka wixaad dhihi lahayd waa maxay gufraanaka gufraanak saasuu nabigu dhihi jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh intaa in ka badan baa soo aroortay laakiin badanka riwaayadaha soo arooray daciif weeyaan gufraanak ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa oo culimada islaamku waxay yidhaahdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam dembi dhaafkan ilaahay uu weydiisanaya maxay tahay dembi dhaafkan ilaahay uu weydiisanaya waxay ka dhigan tahay oo macnaheedu yahay baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa intaa wa- wuxuu ka go-ay waxay ahayd dikriga ilaahay marka wuxuu leeyahay ilaahayow dikrigaagii carabkayga ka go-ay yaan kaa dembi dhaaf weydiisanayaa muddada iyada ah qolo kale waxay yidhahdeen macnuhu sidaa ma ahe waxaa loola jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala risqigan markaad cunaysay iyo sharaabkan aad cabaysay cabitaankan abiye iyo wuxuu noqon lahaaba si iyagoo macaanbo ilaahay dhuuntaada mariyey calooshaaday galeen wixii nafaqa ahaa baa jirkaaga ilaahay geliyey wasakdiina ilaahay waa kaa soo daayey awood aad leedahay miyaa ku kanta adigu mise dhakhtar baa kaa keenay maya intaba midna ma ahe ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala ilahay shukrigiisa ma gudatay wey maya ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanaya marka gufraanaka gufraanaka rabbiyo addikru qabla alwuduu markaad xaajadaada dhammaysato waysaad u jeesanaysaa waysadii marka aad gelaysid waxbaa ka horeeya oo waa maxay waa dikriga ilahi subxaana wa tacaala adkaartii ka horreysay weysada waatan weyse walbaa loola jeedaa qofka uu weysaysanaya dikriga ilaahi baa ka horeeya oo waa maxay waa bismi illaah axaadiista kusoo aroortayna waa xasan weeyaan bimajmuuci uruqihaa sideed xadiid wax ka badan baa kusoo arooray ilaa shan iyo toban waa la gaarsiiyaa ayaa kusoo arooray marka la isu gegeeyay waxay tilmaamayaan inay xasan tahay walidalika culimada islaamka ku kala tageen waajib miyaa mise ma ah nacam addikru waxa weeyaan dikriga alle in lala yimaado qabla alwuduu'i weysada horteed oo intaadan weyse qaadanin bismi illahi inaad tiraahdid weye waxaa dhici karta qofku inuu yihahdo suuligan ku jiraayo maxaan sameeya waad dhahaysaa maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu suuliga ku weyse qaatay way soo aroortay xadiida maymuuna markuu janaabada ka qabaysanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa weyse qaatay salawaatu llahi wasalaamu caleyh sidaa darteeda waa odhan karaysaa addikru bacda alfiraaqi min alwuduu weysada markay kuu dhammaato wa- waxaa la yska rabaa waa dikri ilaahi wey iyaduna addikru dikrigii alle bacda alfiraaqi markay dhammaato oo aad dhammaysidood ka faaruqdid min alwuduu'i weysadii xaggeeda markaad ka faaruqdo oo maxaad dhahaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ashhadu an laa ilaaha ila allah Alle- waxaan qirayaa alle xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alle mooye waxdahu keligii laa shariik mid wax la wadaagaa inuusan jirin lahu alle waashhadu waxaan kalon qirayaa ana muxamadan muxamed inuu yahay cabduhu addoonkiisii iyo warasuuluhu rasuulkiisiiba inuu yahay muxamed waxaan qirayaa allahi subxaana wa tacaala rasuulkiisii inuu yahay xadiidu cuqba cuqba weeyaan ayib allahuma jcalnii riwaayaddii tirmidi weeyaan wuxuu ku daray allah cumar bn khaaabna waa wariyay allahuma ijcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaطahiriin allaahuma ilaahayow ijcalnii iga yeel min altawaabiin kuwa toobadkeenka badan allow iga yeel addoommadaada taa'ibiinta ah ilaahu iga dhig wajcalnii allow waxaad iga yeeshaa min almutaطahiriin kuwa tahaaro qaadashada badan qofkana weysada inuu ilaaliyaa wanaagsan maxaa yeele nebiga alayh salatu slam xadiis kaloo saxiix wuxuu ku yihi walaa yuxaafidu alwuduu ila almu'min qof aan mumin ahayn weysaba ma ilaalin karaba naam waaba ku dhibba qofka sidaa darteeda inaad mar walba iska weyse qabtid baa wanaagsan adoo weyse qaba hadday salaadii timaadana inaad tahaaradaada isaga ceshato waa waa wanaagsanta maxaa yeeley waa nuur weeyaan qofka xubin walba oo weysadii uu dhaqana dembigii baa la hoobanaya sida xadiid abu hureyra uu tilmaamay ee saxiixeynka kusoo arooriyay keyrkiisaba sidoo kale nebigu wuxuu dhihi jiray salawaatu اllah wasalaamu aleyh subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk xagga majaalistan way noogu iman doontaa qofka markuu majliska ka kacayo ducada nebigu waa dhihi jiray salawatu llah wasalaamu aleyh waa kafaarat lmajlis weeyaan subxaanaka allaahuma ilaahayow adiga ayaa hufan oo nuqsaan oo dhan ka hufan kamaalna uu kuu sugnaaday wabixamdika mahaddaada rabbiyow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaahay xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga mooye astaqfiruka rabbi waa ku dembi dhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayka adigaana kuu toobadkeenaya dembi dhaafna waa ku weydiisanaya ilah waana kuu toobadkeenaya addikru cinda alkhuruuji min almanzil kanna waa dikrigii la akrin lahaa cinda alkhuruuji marka laga baxayo min almanzil ina waa weyse qaadato waa inaad masaajid iyo meelihii lamida aadid weeyaan ducadii aad akrin lahayd markaad manzilkaaga iyo gurigaaga ka baxayso bismi اllah twakaltu calى اllah laa xawla walaa xawla walaa quwata ila biاllah bismi اllah twakaltu calى اllah aamantu bilahna lafdi kala ku darayay fi sunan abi daawuudi wagayri walaa xawla walaa quwata ila biاllah bismi اllah magaca allaan ku baxaya tawakaltu waa tala saaranayaa calى اllah ilahay baan tala saaranaya bixidaydan aan baxay taladeedo dhan ilahay baan u dhiibtay subxaana wa tacaala naftayda uma dhiibanin weeye walaa xawla walaa quwata ila biاllah ilaahayna waan rumeeyey xoog iyo xeeladna melihi aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala allaan ku tiirsanahay xeeladayduna waa alle xoogayguna waa alle wey macnihiisu allahuma inii acuudu bika sidoo kale nebigu wuxuu dhihi jiray xadiidu umi salma allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelyo weydiisanayaa an adila inaan baadiyoobo oo waddadaada ka leexdo aw udalla ama baadiyeeyo aniga inaan si iskay baadi ugu dhaco oon u inxiraafo oon dariiqaaga ka leexdo ama ma ahee khalqi kale jinni iyo insi waxay ahaadaanba inay dariiqaaga iga leexiyaan oo sabab u noqdaan aw azilla inaan sambirraxdo oon dembi ku dhaco aw uzalla ama la isinbirrixiyo aw adlima inaan anigu wax dulmiyaan kaa magangelyo weydiisanaya aw udlama ama la idulmiyo aw ajhala inaan anigu jahli la imaado naftayda aw yujhala calaya ama aniga la ila yimaado inaan makhluuq baa tahay makhluuqna waa ku dhex jirtaa labadaa mid unbaad udhexaysaa inaad adigu kaa timaado xaggaaga shay ama in adiga lagugu sameeyo labadaa mid un weeyaan hadday adiga kaa timaadana qof baad ku samaysay hadday qofkaala ka timaadana adaa lagugu sameeyey macnuhu saas weeyaan marka ilaahay buu ka magangelyo weydiisan jiray salawaatu اllah wasalaamu calayh allahuma inii acuudu bika an adil aw udalla ilah waxaan kaa magangelyo weydiisanaya inaan baadiyoobo ama la ibaadiyeeyo aw azila aw uzalla ama inaan simbirraxdo ama la isimbirrixiyo oon dunuub iyo macaasi ku dhaco aw adlima inaan wax dulmiyo aw adlima inaan aniga wax dulmiyo aw udlama ama la idulmiyo aw ajhala inaan anigu jaahilnimo la imaado oo jahliguna waxaa loola jeedaa wax allaale wixii shareecada islaamka didigiisa aweyaan wax allaale wixii kasoo horjeeda shareecada islaamka waa jahli aw yujhala calaya ama aniga ligu jahli falo xadiid kalaa jiro isaguna intaa ka dheer waynu arki doonaa nebiga calayh isalaatu wasalaam uu akhrin jiray masaajidka markuu aadaya gaar ahaan adducaau tani waa khuruuji oo qofka markuu gurigiisa ka baxayo wax allaale wuxuu u baxayo ama shaqo u bax ama masaajid u bax ama waxay doontaba u bax si gaar hadduu masaajidka aadayana duco gaar u akhrin jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam laakiin hadduu shaqo aadayo ama iskuul aadayo ama dariskiisa aadayo ama howlo kale aadayo ducadaas weeyaan addikru cinda dukhuuli lmanzil dantaadii waa soo dhammaysatay shaqadaadii waa ka timid gurigaagaad timid maxaad akhrinaysaa gurigaaga markaad gelaysid haddaadan akrin shayaaiintii baa kula gelaysa waa inaad wax isaga reebtid aad heshid shayaaiinta waxaad isaga reebta waa inaad heshaa maxaa yeeley xadiidka fi sunan abi daawuud ayaa wuxuu oranaya nebigu wuxuu yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh qofku markuu baxo ee ducada akhriyo shayaaiintii shaydaankiibaa shayaaiinta kale wuxuu ku yidhaahdaa idinma sugnaanin ninkan isagaa jid aad u martaan maxaa yeeley ilaahay buu magangelyo weydiistay subxaana wa tacaala ilaahay buu magangelyo weydiistay ayib ducadii aad akrin lahayd markaad gurigaaga soo gashana waa tan bismi illaahi walajna wabismi illaahi kharajna wcala allahi rabbuna tawakalna uma liyusalim calaa ahli bismi illah magaca alle ayaan walajnaa ku gelaynaa magaca allaan ku galay weeye gurigayga wa bismi illaahi magaca allaanan kharajnaa markii hore ku baxay wa cala allaahi ilaahay korkiisa un baan tawakalnaa rabbanaa rabbigeennii baan tawakalnaa tala saaranay ilahay keligiisa un baanan tala saartay subxaana wa tacaala magaca allaan ku baxay waana ku soo laabtay rabbi keligii baana tala saartay subxaana wa tacaala uma dabadeed liyusalim calaa ahlih ehelkiisaa tala saarto ducaau dihaabi ila lmasjid haddaad masaajidka aadaysid waa ka ducadiisa isagu si gaar ah allahuma ajcal intii horena waad akrinaysaa waxaad ku daraysaa allahuma ajcal fii qalbii nuura wa fii lisaani nuura wa fii samci nuura wa fii basarii nuura wmin fwqi nuura wmin taxti nuura wcan yamiini nuura wcan shimaali nuura wmin amaami nuura wmin khalfi nuura wajcal fii nafsii nuura wacadim liya nuura wacadim liya nuura wajcal lii nuura wajcalnii nuura allahuma acطinii nuura allahuma wajcal fii caصbii nuura wafii laxmi nuura wafii dami nuura wafii shacri nuura wafii bashari nuura labaatan weeyaan labaatan xubnood ama labaatan shay buu ilaahay nuur u weydiisan jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam haddii mid keliya lagu siiyo inta kale waa jirkaagi un weeyaan waa wada gaaraya nuurka shaki ma laha allahuma ilaahay ow ijcal yeel fii qalbi qalbigayga waa xubinta ugu qaalisan ee qofka bini aadanka uu leeyahay xubinta ugu qaalisan wey iyadii baa laga hormariyey marka wax walba maxaa yeelay qalbigu jirka intiisa kale o dhan isagaa maamula alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat muxuu yihi nebigu calayh salatu salaam salaxa aljasadu kulah wa idaa fasadat fasada aljasadu kulah jirka waxaa ka mida xubin hadday hagaagto intiisa kale waa hagaagaya hadday xubintaasi xumaatana jirka intiisa kale waa xumaanaya khalaas weeyaan alaa wahiya alqalbu wuu yihi nabigu calayh isalatu wasalaam marka qalbigu waa sayid aljasad weeyaan jirka oo dhan buu sayid u yahay isagu waa xubinta hagta xubintaasi hadday jiratana in jirka intiisa kale waa jiran yahay walow haba caafimaad qabo alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala kaanahum khushubun musanada kaafiriinta markuu tilmaamayay waxa mawdaaba sidii timirtii oo la tiirtiiriyey oo kale aad moodeysa xagga jirkooda iyo intay la eg yihiin iyo siday yihiin iyo baaxadooda maxaa yeelay jirkaada faa'iido uu leeyahay ma laha qalbigay ka jiranayaan meesha qofka waxtaraysa iyo xubinta waxtar kale waa qalbigii weyaan hadduu jirkiisii dhintay oo uusan tabar lahayn oo macno lahayn laakiin qalbigiisu nool yahay waa ka qaalisan yahay cinda allahi cid walba hadduu laakiin jirkiisu intuu la egyahay aad la yaabayso laakiin qalbiga uu ka dhintay oo kaafir ka yahay wax macno uu samaynaya ma laha walidaalik ayaan arkayna alle subxaana wa tacaala inuu oranayo fii suuratihi markuu ka hadlayay anfaal dadka muminiinta dagaal markay galaan qof walba ee mumin ah ha u babac dhigaa la yihi laba qof oo kaafiriintii ka mida waxaana lagu cileeyey inaysan ilaahayba fahmaynin subxaana wa tacaala sabab looga dhigay qalbigoodaba inuusan nooleyn weeye macneheedu allaahuma ijcal fii qalbii nuura ilaahu qalbigayga nuur ii geli oo nuur ii yeel wa fii lisaanii carabkaygana nuuran qalbigii carabku hadday iswaafaqaan aad bay u cajaa'ib badan tahay waana meesha ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala suuraddii nuurka lagu magacaabay ama lagu magac daray lagu sheegay wey allahu nuuru samaawaati walard mathalu nuurihi maxaa la yidhi ka mishkaatin fiiha misbax alle wuxuu ka dhigay subxaana wa tacaala sidii faynuusti oo kale faynuusti baa waxaa la yidhi alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kaanahu kowkabun duriy yuuqadu min shajarati mubaaraka zaytuunati laa sharqiyati walaa garbiya yakaadu zaytuha yudiic walow lam tamsashu nuur nuura calaa nuur culimada islaamku waxay yidhahdeen mihaal weeyaan ilaahay uuna siinayo maxaa yeelay ilahay mihaal buu ka dhigay subxaana wa tacaala waxay la mid tahay faynuusan xagga marka aad fiirisid dhaladan dahaarka ahee saaran lambadiinkan ama fadiiladan yar ee ku jirta iyo dubladan ku jirta gaaskan lagu shubay ama saliidan lagu shubay iyo dabka yaree la taabsiiyey siday u iftiimayso idan taasi waxay keenaysaa marka mihaalkaasi la fiiriyo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo qaatay siday u iftiimaysa alluu yihi subxaanah wa tacaala way iftiimaysaa waxaad moodaa sidii alle mihaalkaasi wuxuu uga soo dhiganayaa sidii qofka muminka ah maxaa yeelay laambadiinka yare dubaalada yare ee ku jirta waa carabkii weeyaan dabka la qabadsiiyeyna waa meeshan gaaska lagu shubay iyo wixii qalbigan hurinaya gaaskiina waa qalbigii weeyaan xaqii markuu intaa isla taabto waa iftiimaya sidaas weeyaan nuurun calaa nuur qofkii muminka ahaa sidaasuu ka dhigan yahay marka qalbigii hadduu nuur galay meeshii soo qaadi lahayd baa loo baahan yahay nuurkaasi oo waa carabkii weeyaan wa fii samcii dhagahaygana nuuran ilaahow yeel wa fii basarii aragaygana nuuran ilaahow yeel oo kuwa aan nuur iyo khayr iyo wanaag uun arka mooye xuman ba aan arkinba wa min fawqii xaggayga korana nuuran ilaahow yeel wa min taxtii xaggayga hoosena nuuran ilaahow yeel wa can yamiinii midigtaydana nuuran ilaahow yeel wa can shimaali bidixdaydana nuuran ilaahow yeel wa min amaamii xaggayga horena nuuran ilaahow yeel wa min khalfii xaggayga dambena nuuran ilaahow yeel meel miyaa laga tegey maya xubin laga tegey ma jirto jirkaagii waa tilmaantay xubnihii ugu muhiimsanaa qalbigii qalbiga waxa wax ka soo qaadaya waa carabkii carabka hadduu soo qaado meesha lagu maqlayey waa dhegihii dhegihii hadday maqlaan meeshii wax lagu arkayey waa indhihii kadibna afa lixdii jiha ee kale oo dhan ilaahay baad nuur u weydiisatay oo waa sidee afar jihaa jire waa midig iyo bidix horay iyo gadaal kor iyo hoosna ku dar lixdaa jihana ilaahay baad nuur u weydiisatay subxaanah wa tacaala dhammaan weeyaan macnaha intaa kuma ekaynin marka wa min khalqii nuura jirkayga iyo abuurkayga oo dhanna xubnaha kale oo dhanna ilaahu nuur yeel gacmihii lugihii dhabarkii bawdyihii jirkayga o dhan ilaahu nuur yeel wajcal fii nafsii nuura ilaahu naftaydana nuur yeel wacadim ilaahu weyne lii aniga nuura nuurka ilaahu ii weyne nuur yar ma ah nuur weyn ilaahu iiga dhig wacadim liya nuura ilaahu nuurka isaga ii weyne mar labaad baa lagu celiyey wajcal lii ilaahu ii yeel nuura nuur ii yeel wajcalnii intaasi ilaahu nuur ii yeel bayba ahayde tani waaba ka xeel dheerta oo waa maxay wajcalnii nuura ilaahu nuur iga dhig anigana mid nuur ahoo soconayaba ilaahu iga dhig allaahuma acطinii nuura ilaahu nuur isii wajcal fii casabi ilaahu xubnahaygii iyo murqahaygii ilaahu nuuran ka dhig casabi waa xubnahaagii weeyaan waa seedihii iyo wixii la mida nuuran ilaahu ka dhig wa fii laxmii hilibkaygana nuuran ilaahu ka yeel seedahaagii oo dhan ilaahay baad u barisay hilibkaagiina ilaahay baad u barisay wa fii dami intaa waxaa dhex socdana waa dhiiggii wa fii dami dhiigaygana nuuran ilaahu ka dhig wa fii shacri tintaydana nuuran ilaahu ka dhig inaan jirkaaga timuu leeyahay meel allaaliya meelay timaha ka soo baxaanba ilaahu nuur ka dhig wa fii basharii jirkayga iyo xubnahaygana ilaahu nuuran ka dhig labaatankaa weeyaan marka allahuma ijcal lii nuuran fii qabri intaa waxaa kuu dheeray ko iyo labaatanaad allahuma ilaahayow ijcal yeel lii aniga nuuran ii yeel fii qabri adduunka keliya ma ahe ilaahu qabrigaygana nuur iigu yeel maxaa yeelay allah qur-aanka inoogu sheegay waman lam yajcal ilaahu lahu nuur maxaa la yihi famaa lahu min nuur qofkunan ilaahay nuur u yeelin nuur ma laha nuur ma laha adduunna nuur kuma laha aakhirana nuur kuma laha marka ilaahow nuur ii yeel weeye qabrigayga qabriga waa mugdi ilaahay qofuu u nuuriyo mooye qof kalu u nuuraya ma laha marka ilaahay weydiisashadiisa badi inuu adduunkan ku badi macnihi inuu nuur kaaga dhiga qabrigaaga waa nuuran fii cidaami lafahaygana ilaahu nuur ka dhig inaan lafa lama soo sheegin waa labiyo labaatan wazidnii ilaahu ii kordhi nuuran saddex iyo labaatan wazidnii nuuran wazidnii nuuran saasuu nebigu ugu celcelinayay salawatu llah wasalaamu caleyh wahablii ilaahu ii hibe nuuran ilaahu nuur ii hibe calaa nuurin nuur kale dushiisa a ii hibe nuurkii nuur kalood kusii dartay ilaahu ii hibe waa markuu masaajidka aadaya nebigu caleyh isalaatu wasalaam way sahlan tahay haddii aadan xifdin karaynin kitaabka la soo bax markaa masaajidka aadaysid akri waa sahl ma weyna jeebkuu kuu gelayaa la soco xaalad walba kula soo gudboonaata la soo baxi akri ina meel walba iyo xaalad walba waa ku qoranta waad soo kacday ducadaad akrin lahayd suuligaad aaday ducadaad akrin lahayd intaadan gelin xaajadaadaad gudatay ducadaad akrin lahayd markaad ka soo baxayso weysadii markaad gelaysa waxaad akrin lahayd markaad dhamaysa waxaad akrin lahayd xaalad walba waa soo aragne nacam ducaau dukhuuli lmasjid markaad usoo socota masaajidka eed gurigaaga kasoo baxaysa waxaad akrin lahayd weeyaan laakiin hadda masaajidkii waa timidba waa gelaysaa duco gooniyu leeyahy isagu marka gelitaankiisa duco gooniyay leedahay oo waa maxay acuudu biاllahi اlcaظiim wabiwajhi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min الshayطaani الrajiim acuudu biاllah ilaahay baa magangelyo weydiisanaya alcaiim yarxamuk اllah acuudu biاllah ilaahay baa magangelyo weydiisanaya alcaظiimi allihii weynanka badnaa weynanka u saaxiib ahaa wabiwajhihi wejigiisaan magangelyo weydiisanaya alkariimi kariimka ahaayee sharafta iyo qiimaha badnaa wa sulطaanihi awooddiisi iyo suldaankiisii iyo alle subxaana wa tacaala baa magangelyo weydiisanaya alqadiimi horreysay min ashayطaani intaasoo dhan waa maxaan ka magangelyo weydiisanaya min ashayطaani shayطaankii baan ka magangelyo weydiisanaya alrajiimi almarjuumi la fogeeyey weeyaan la fogeeyey shaطana bimacnaheedu waxa weeyaan bacud m shayطaanka macnihiisu waa baciid weeyaan kii fogaa naxariista ilahay ka fogaa magaciisaabu wuxuu yahayba kii ilahay naxariistiisa ka fogaa alrajiimi ee weliba lasii fogeeye naxariista ilaahay laga fogeeye aayis min raxmat illahi weeyaan bismi اllah wsalaatu markaa taasi waa markaa soo gelaysay isna lugta midigtaad soo hormarinaysaa sidaynu sheegnay inkastoo xadiidka kusoo aroora uusan sax ahayn bismi اllah wsalaatu wsalaamu calى rasuuli اllah allahuma اftax lii abwaaba raxmatik sidaa darteeda sheekha ma sheegin bismi اllah ilaahay magaciisaan ku gelayaa wsalaatu iyo nabadgelya iyo wsalaamu naxariis weeyaan calىa rasuuli اllaahi ha ahaato allaahuma ilaahayow iftax lii aniga ii fur abwaaba raxmatik albaabada naxariistaada ilahu ii fur inaan makaan raxmadeed wey masaajidku masaajidku waa makaan raxmadeed wey waa beyt اllah weeyaan ilahay baa iskale subxaana wa tacaala allana waa ku farxa addoonkiisa intuu masaajidka dhex fadhiyo ducaau اlkhuruuji min almasjid masaajidka hawshaadii ka dhamaysatay salaaddii tukatay darsigaad xaadir lahayd xaadirtay waad baxaysaa soo maaha waa kan marka waxaad dhihi lahayd bismi اllah wsalaatu wasalaamu calى rasuuli اlah sidai aad tiri weyan markaad soo gelaysay allahuma inii as'aluka min fadlik min raxmatika waxay isu bedeleysaa min fadlik allahuma acsimnii min ashayطaani الrajiim bismi اllah alla magaciisaan ku baxayaa wsalaatu wasalaamu nabadgelyaye naxariis dushii ha ahaato calى rasuuli اllah allahuma ilaahayow inii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa min fadlika fadligaagaan ku weydiisanayaa allahuma acsimnii min ashayطaani الrajiim ilaahu iga dhowr acsimnii waa dhowritaan weeyaan ilaahu iga xifdi oo iga dhowr oo iga ilaali min ashayطaani الrajiim shayaankii la fogeeye ilahu iga ilaali maxaa yeele masaajidkii ka baxday shaydaan baad u baxaysaa jini iyo insi wuxuu ahaaba jini insi wuxuu ahaaba shaydaan iyo sidaad isaga ola xaajoon lahayd baad u baxaysaa shaydaan insi hadduu yahayna nolol baa idinka dhexaysa oo waxbaa idin dhex maraya shaydaankii jinniga ahaana arki maysido hareerahaagu socdaa marka isna inuu kugu soo saqajaamo yaad ilahay ka magangelya weydiisanaysaa subxaana wa tacaala adkaaru laadaan masaajid haddaad timid waa la adimaya maxaa yeelay waktiga salaadaa la yimaadaa soo maha inta badan aadaankii baa lagu dhufanaya aadaanka marka adkaar buu leeyahay adkaartu waa maxay yaquulu midla ma yaquulu lmuadinu ila fi xaya cala asalaaة waxaya cala alfalaax fayaquulu laa xawla walaa quwata ila biاllah fayaquulu wuxuu dhahayaa qofka marka aadaanka la adimayo midla ma yaquulu lmuadin ka muadinka wuxuu leeyahay oo kale baad dhahaysaa siduu leeyahay unbaad dhahaysaa ila fi xaya cala asalaaة waxaya cala alfalaax labadaa marka la maraya mooye oo maa maxay fayaquulu wuxuu dhahayaa labadaa marka la marayo laa xawla walaa quwata ila billah maxaa yeelay xaya cala asala macnaheedu waxa weeyaan xaya u kaalaya cala asala salaad u kaalaya xaya u kaalaya cala alfalaax liibaan u kaalaya salaadii in loo yimaado iyo liibaan weeye salaadee liibaantaa in loo yimaado awood aad leedahay kuma iman karaysid xeelad aad leedahayna kuma iman karaysid hadduunan rabbi ku karsiinin marka rabbi baad u celinaysaa subxaana wa tacala oad leedahay laa xawla walaa quwata ila billah laakiin lafdiyada qaarkood waxaa soo arooray ida qaala almuadinu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax faquluu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax walidalika sheekh axmed shaakir raxmat اllahi tacala caleyh taxqiiqiisa sunan tirmidi markuu xadiidkan marayay fi lmusnad axmedna waa ku tilmaamaa laakiin sunan tirmidi aad buu ugu taftiraya wuxuu leeyahay arintaa waxay ina tusinaysaa in ay tahay tanaawub oo marna aad sidan dhihi karto marna sidan dhihi karayso maxaa yeele labada xadiidba waa saxiix weeyaan warkaasina war wanaagsan weeyaan maxaa yeele labadii riwaayadood labadaba sax hadday yihiin in lagu camal fala weeye labadoodiiba see loogu camal falaya marna muadinka markuu yidhaahdo xaya cala asalaa xaya cala alfalaah waxaad tidhahdaa laa xawla walaa quwata ila billah marra qaarkoodna waxaad tidhahdaa xaya cala alfalah xaya cala alfalah xaya cala asalah sidaa ka daba dheh macnaheedu saas weeyaan markuu dhammeeyo inaan laa ilaaha ila allah baa u dambayse yaquulu wuxuu dhahayaa wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah dadka qaarkiid nacam bay dhahaan maya ma soo aroorin nacamta iyo balaa iyo in la dhahayo wa ana ashhadu anigu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah inayn siduu lahaa baad ka daba lahayd anna waxaan qirayaa ilaahay xaq lagu caadabuda mooye alla kale inuusan jirin waxdahu keligii laa shariika lah wadaag inuusan lahayn lahu alleh subxaana wa tacaala wa ana muxamedan sidoo kale waxaan qirayaa muxamed cabduhu inuu ilaahay addoonkiisii yahay wa rasuuluhu rasuulkiisiina yahay radiitu billaahi rabba ilaahay baan rabbinimo raalli oga noqday radiitu waan raalli noqday bilaahi ilaahay baan raalli oga noqday rabban rabbi baan raallinimo oga noqday wa bimuxamadin muxamedna waan ka raalli noqday rasuulan baan raalli oga noqday inuu rasuulkaygii yahay baan raalli ka noqday wa bilslaami oon ku raacaya macnaheedu weeyaan wa bilslaami islaamkana waan ka raalli noqday diinan baan raallinimo oga noqday saxaabadu waa dhihi jireen ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin waxaa soo aroortay maalin maalmaha ka mid a cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu wa ardaa inuu arkay inuu watay towreed markaasuu nebiga oo la yimi salawatu llahi wasalaamu caleyh isagoo doonaya inuu ku dul akhriyo nebiga markaasuu rasuulka allah kan soo lama yaabaysid wuxuu leeyahay isagoo akhriyey marka cumar waa akhriyey rasuulka alayh salat slam aad buu u carooday cumar markuu arkay rasuulka oo caraysan salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi radiitu billaahi rabba wa bilslaami diina wa bimuxamadin sala allahu aleyh wasalam rasuula ama nabiya labada lafdiba waa soo aroortay nebiyan wa rasuulan in la jamciyana imaamu nawwi baa ohanayay kitaabkiisa adkaartii meelaha la midka markuu marayay xadiidka isaga ah radiitu billaahi rabba waxaan qirayaa oon raalli ku ahay rabbi yaan rabbinimo raalli oga ahay oo macnaheedu waa maxay waan ku ateecaya weeyaan wuxuu ifarayna waa qaadanaya wuxuu iga reebayna waa ka tegaya wa bimuxamadinna sala allahu alay wasalam rasuulan rasuulniman raalli oga ahayo oon ku qaadanaya wax allaale wuxuu la yimid cala ara'si waalcayni weeyaan wa bilslaami diina islaamkana diin ahaan baan raalli oga noqdayo waxay faraysana waa la imanaya wax iga reebaysayna waa ka fogaanaya yaquulu dalika arrinkaa waa dhahaya caqiba markuu dhammeeyo dabadeed tashahud almuadin muadinka shahaadadiisa markuu dhammeeyo laa ilaaha ila allah yihahdo wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasul markaa sidaas dhamaysid baad leedahay radiitu billaahi rabba wa bilslaami diina wa bimuxamedin rasuul ama saa u kala hormarya radiitu billaahi rabba wa bimuxamedin rasuula wa bilslaami diina saasaad leedahay yusalii markaa dabadeed yusalii cala nabiyi sala allahu alayh wali slam bacda firaaqihi min ijaabati lmuadin markuu dhammeeyo dabadeed wuxuu ku salinayaa nebiga calayh salaatu wasalaam maxaa yeele nebiga inoo sheegay salawatu llahi wasalaamu calayh isagoo dhahaya nebiga calayh isalatu asalaam ma jiro qof muadinka maqla aadaankiisa oo dabadeedna wuxuu leeyahay dhaha kadibna igu salliya aniga ilaa shafaacadaydu ehel u yahay maalinta qiyaamaha sidoo kale hadduu akhriyo sa'l allah liya alwasiila ilaa xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama lafdigan dambe isagana waa soo aroortay marka nebiga calayh isalaatu wasalaam kayfiyaadkii soo arooray in lagu salliyo yaad ugu sallinaysaa nooc ka mida un salaat alibraahimiya ugu ugu sahlan markaad taa dhammaysid yaquulu qofku wuxuu dhahayaa dabadeed allahuma raba hadihi dacwati اtaama wاsalaati alqaa'ima aati muxamada اlwasiilaةa wاlfadiila wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadtah inaka la tukhlifu اlmiicaad allahuma ilaahayow raba hadihi اdacwati taama rabbiga dacwadan taamka iska lahaayo wsalaati alqaa'ima salaadan loo kacay rabbigeediiyo aati ilaahu si muxamadan ilaahu si ina isagaa ina soo gaarsiiye inaad rabbi caabuddo ood salaadan u tukato oo aadaankan aada maqasho xaqan sidan kuu soo gaaraya nuurkan iyaa ku soo gaarsiiye waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam man lam yashkur ila man lam yashkur innaasa lam yashkur illah dadka markay abaal kuu galaan haddaadan abaalkooda gudin ilahay abaalkiisana ma gudi karaysid see nebiga abaalkiisa ku gudaysaa salawatu llahi waslamu alay wa inaad ilahay u weydiisataa wasiila aati ilaahow si muxamada ilaahu si alwasiilata wاlfadiilata ilaahu si wasiiladaana waxaa lagu tilmaamaa inay tahay shafaacadii wاlfadiilata ilaahu si fadiiladii iyo sarayntiina si wabcadhu ilaahow u soo saar maqaaman maqaam u soo saar maxmuudan la mahadiyo ilah u soo saar aladii kaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday shafaacadii ah inaka adigu laa tukhlifu lmiicaad ziyaadada iyada ah sida saxa daciif weeyaan oo sheekh naasir waa daciifinaya laakiin sheekh cabdilcaziz bin baaz raxmat ullahi tacala caleyh waa xasaninaya kitaabkiisa tuxfat alakhbaar adkaarta markuu ka warramaya wuxuu leyahy xasan buu ku tilmaamaya laakiin sida saxiixa cinda almuxaqiqiina ahli xadiidka ziyaadada iyadaa daciif weeyaan ziyaadada iyadaa daciif weya inaka laa tukhlifu lmiicaad marka inteedaa hore isaga gaabso ee culimada islamka itifaqa ku yihiin inay sax tahay allahuma raba hadihi dacwati taama wsalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadta ziyaadooyinka lagu dardara ee dheeraadka ah aati sayidina ziyaadadaas sayidka ah ma soo aroorin alwasiilata walfadiilata wdarajat alcaaliyata arafiica ziyaadada iyadana ma soo aroorin waxyaabaha noocaas oo kale in laiska ilaaliyo wey marka wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadta yadcuu linafsihi markaad intaa dhammayso qofka markaasuu duco bilaabaya intaa hore gacmaha kor u qaadi maysid ogow duco ma ah adkaar weeyaan soo aroortay xaaladda ducada ah markaasaad kor u qaadanaysaa gacmahaaga yadcuu linafsihi bayna alaadaani waaliqaama qofka waa ducaysanayaa naftiisa iyo ciddii duce iisoo ducee tiri waa u ducaynaya linafsihi naftiisa iyo cidduu doonaba bayna alaadaani inta udhexaysa aadaanka iyo waliqaama aadaanka iyo aqimista inta udhexaysa wakti waxa weeyaan wakhtiyada kale ka duwan wakti waktiyada kale ka duwan weeyaan il gaara inaad ku fiirisa loo baahan yahay si gaarana inaad ilaahay u barisa loo baahan yahay waktigaas maxaa yeelay waktigaasi waa wakti gooni ah weeyaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi ducada lama radiyo bayna alaadaani waaliqaama ducada la ducaysanaya aadaanka iyo aqimista inta u dhaxaysa lama radiyaba bayna alaadaanayna waa lafdi kala kusoo arooray labada aadaan oo macnaheedu yahay aadaanka iyo aqimista inta udhexaysa ilaahay ducada maba celiyaba waa wakti gaara marka waa fursad ina dhaafto weeyaan waktigaa ilaahay bari subxaana wa tacaala maxaa yeele ilahay maba radinayo shanta salaadood haddii marka aadaanka iyo aqimista inta udhexaysa ad ilaahay bariso lagaaba radin maayaba haddii tan laga lagaa celiyo ta labaad lagaa celiyo ta saddexaad lagaa celiyo ta shanaad in lagu siiya ad u dhowdahay albaabaad mar walba garaacayso shan mar maalin walbaba maalinta dambe in lagaa furo ad ehel u tahy inan waa wareerisay sidaad u garaacaysay allana baryadii baad ka badaysay alla waa ku ajiibaya subxaana wa tacaala alla waa jecelyaha addoonkiisa baryada ka badiya yadcuu linafsihi bayna alaadaani waaliqaama waa ducaysanayaa qofkii aadaanka iyo aqimista inta udhexaysa naftiisu u ducaynaya iyo ciddii markaa u ducaynaya awlaadiisii ehelkiisii qaraabadiisi iyo racimkiisii iyo zawjkiisii ama zawjadiisii wax allaale waxay ahaataba maxaa yeeley faina adducaaa ducadu xiina idin wakhtigaasi laa yuraddu lama radiyo oo nebiga calayh isalaatu wasalaam inoo sheegay ducadu inay maqbuul tahay oo mustajaabata laakiin tan hore intaa hore adkaarta ah adkaar weeyaane duco ma ah allahuma raba hadihi dacwati taama adoo gacmaha kor u taagayaan lagu arkay maxaa yeele adkaar weeyaan duca maaha taa yada ma soo aroorin nebiga inuu gacmaha kor u taagay salawatu llahi wasalaamu caleyh lakin dadka badankii waxad arkaysaa inay gacmaha kor u taagayaan ducaa liftitaax wallahu subxaana wa tacala aclam iftitaaxi salaada wey insha allah mar kale aynu gelayna jamcaha haddii ilahi raali ka noqdo